dagaalada afghanistan anaguna ku jirno mooye wax kaloo dhibaato ah ma jiraan ma garan si fiican si fiican
dowladii federaalka ayna aawa xamar ilaahina xaafido ya soco soco soco soco, ku soco.
Hore u soco aad iyo aad baa u fiican lahay khayr allah siiyo intaa dagaalada kastaa dagaalada baaburayda dhaayeen weel weelka ee facebooka iyo shirku ay galaan ma garan madaxweyne waxaa caawa halkan jooga qaybaha bulshada soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada hoostaga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay axmed ducaale geelle xeef ra-iisul wasaarahana uu ka yahay sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaan ninka kula hadlayo codkiisa inaad garataa dhici karta waa cabdicasiis xildhibaan afhayeenkii hore ee wasaaradda amniga ee soomaaliya ee dhowaan dhuusamareeb kuugu yimid waxaan uga soo safray magaalada london oo aan caawa u joogaa magaalada lagu qabanayo shirka een, kalgacaltooyada maamulkaaga een, maamulkaagu ay u qabaan shacbiga aada madaxweynaha u tahay een, kalgacaltooyada ay u qabaan darteed bay caawa u kulansan yihiin hadda war iyo dardaaran isuma kaayo harin waxaan rajaynayaa ilaahay hortiisa inay ka ballan qaadeen haddii ay xoolahayaan inay naftooda kuu uri doonaan duulaanka qaawan ee wiilasha yaryar ee bila soomaaliya ay ku ilaaliso amisom ee doonaya inay burburiyaan iska hor keenaan maamulka aada madaxweynaha ka tahay madaxweyne dadkoo dhan waa ku salaamayaan waxaan jeclaan lahay hadalka in jubbalanda joog waxaa waxaa ka so waxaa jooga xubno ka socda maamulka ama dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaa sidoo kale halkan nala jooga xubno ka socda maamul dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo dhammaan qaybaha bulshada soomaaliyeed waxay waa ku salaamayaan marka adiga inay ku dhageystaan ayay diyaar u yihiin inaad laba kelmadood tiraahdo madaxweyne kusoo dhawow aad iyo aad baa u mahadsan tihiin annaga iyo puntland iyo jubbaland kulligeena waa wada soconaa ilaahay idanki waxaan aad ugu dadaalaynaa sidii dalka lagu badbaadin lahaa hadda taayadii waxay waxay la noqotay wax yare in dowladnimadii weynba baaba'day arrin caawa ugu jirtaa marka kulligayo waxaan intaas ku waafasan lahay bal sidii wax loo badbaadin karo u badbaadino nimanka maaragtay annaga iyo soomaalida lahayn soomaaliyada balki ummaddu ay wada aragto hadda waaba la wada arkay
aamiin madaxweyne Ah, madaxweyne maxaad kula maxaad kula dardaarmaysaa ka een, ugu dambaystii maxaad ugu darda- kula dardaarmaysaa xe- taageerayaashaada caawa ku sugan iyo taageerayaasha dhalasho ahaan dhaqan ahaan iyo dhiig ahaan kasoo jeeda galmudug state of soomaaliya
adan aad iyo aad baa kulligiin u mahadsan tihiin khayr allah siiyo wax kaloo qaban karta lama qaban qaban kartaan waa si yihiin balkayda daarta doobada sidii maaragtay ee, ee, makuyna waa kan rag baa la yidhi dadku inay bal wax inta wada arkaan ay ummadda ee, badbaadiyaan oo waa war yihiinyaanoo maala rabaa ma garan aada iyo aada dowladda sweden dowladaha ugu faraha badan oo dowladda soomaalida lacagta sii ku jirta iyo norway iyo laftooda in mudaaharaad laga sameeyo ay yidhaahdaan yaa meeshaad wax kaysaan meel wax kaysaan la garan maayo lacagta iyo laalis baa lagu kuya dulkaa lagu laaya aada iyo aada madaxweyne sheeg kuma jira arrintaas Een, madaxweynuhu wuxuu idinka codsanayaa een, in qayladhaanta la badiyo haddaad tihiin qaybaha bulshada soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaankaas isla markaa banaanbaxyo lagu diidan yahay in loo isticmaalo lacagaha gargaarka ah ee ay siiso dowladda dhexe l- lagu burburiyo ama lagu dumiyo islamarkaasna lagu gowraco dhallinyaradii mustaqbalka u ahayd shacbiga soomaaliyeed ama berrito hogaamin lahayd madaxweynuhu hadalkiisu waa kaas madaxweyne waxaan jecelahay cid kaa dambaysaa ma jirto een, hadalka inaad noo soo xirto
aad iyo aad baa u mahadsan tihiin un dadka xamarna ha loo digo bal waxaa kaliftaan cuntada laga dhigo oo sida la sheegin wallaahi maalin dhow horta camal shabaab baa qabsanaya ma garan shaki kuma jiro madaxweyne
marka bal dadku say isu badbaadin lahaayeen aan laga dadaalo qofkooda waa inay waawara yidhaahdaan haddii kale waa mashaakil xaal marka carrada xataa waa xiraya
madaxweyne aada iyo aad ayaan kuu salaamaynaa waxaan ku leenahay annaga oo wada jirna halkan aniga walaalkay axmed ciise cismaan iyo xasan xasi amaa waxaan leenahay guuleysta waa in la sii halgamo dalku ha guuleysato qorax joogto qaaqle down ramaajo down Hele down